sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey shirweyn shirmadaxeedka wadamada afrika ee ka soconaya magaalada addis madaxweynuhu waxa uu si weyn ugu mahad celiyey taageerada ay midooda afrika u fidiyeen dowladda soomaaliya gaar ahaana ciidamada amisom waxaase ugu baaqay wadamada deriska ay ku sugan yihiin qaxootiga soomaalida inay muddo kooban usi dulqaataan qaxootiga maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi ku saabsan khudbadda madaxweynaha inoosoo koobaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku hadlayay afka ingiriiska hadalkiisuna uu qaatay ilaayo shan iyo toban daqiiqadood ayaa ka hadlay in soomaaliya ay khariidadda afrika dib ugu soo noqotay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idiin xaqiijinayaa in soomaaliya oo maanta miiskeedan la fadhidaa ayna ahayn mid culays iyo dulsaar ku ah cid kale laakiin ay tahay shuraako islamarkaasna ah mid ka mid a dalalkii dhidibada u aasay ururkan qiimaha badan marnaba ma aha riyo ee waa arrin jirta oo runa in soomaaliya ay meesheedii maanta joogto aynu u damaanshaadno xilligan taariikhiga ah oo aan dhadhansanno midhihii waddada dheerayd ee ay ku baxeen ilmada iyo nafurku taasoo aynu dhammaanteen ka wada qayb qaadannay sidii soomaaliya loogu soo celin lahaa meeshaay caalamka ku lahayd soomaaliya waxay dib ugu soo noqotay bulshada afrika waxaanan idin hortaaganahay anigoo ah madaxweynihii la doortay ee dowlad sharci ah oo matalaysa dal madax bannaan oo ah soomaaliya waa kuma qofka malayn karay sannad ka hor in xilligii dheeraa ee mugdiga ahaa ee taariikhdayada soo maray uu ina gaadhsiiyo inaan dib u yagleelno dimuqraadiyad cusub oo nabad iyo guul ku salaysan baarlamaan guddoomiyihiisii la doortay madaxweyneisna la soo doortay iyo xukuumad si wanaagsan u shaqaynaysa oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare cusubi markaa soomaalida hadda qayb kama aha taariikh ay dad badani doonayaan inay iska iloobaan madaxweynuhu waxa uu madaxdii shirka ka soo qayb gashay u sheegay in soomaaliya ay weli tahay curdin u baahan xanaano iyo in la garab qabto isagoo ka hadlaya caqabadaha dhinaca amniga ee dowladdiisa hor yaalla ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay in waddada ka horraysa ay tahay waddo aan sinnayn oo taxadiyo badan leh waxaana uu yidhi dibudhacyo waan la kulmi doonnaa laakiin aan dib idiin xusuusiya guulihii aannu gaadhnay iyo waxaannu higsanayno madaxweynuhu waxa uu ka hadlay lixdii tiir ee saldhigga uu uga dhigay waxqabadkiisa mustaqbalka waxa uu madaxdii dhegaysanaysay xusuusiyey wax ka qabashada xaaladda amniga isagoo sheegay in joogista ciidamada amisom ay lagama maarmaan u tahay ka guulgaadhidda iyo xoraynta goobaha aan weli gacanta dowladda ku jirin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la qaado cunaqabataynta hubka ee soomaaliya saaran si loo qalabeeyo ciidankeeda oo ilaalinta amniga ay iyagu ula wareegaan madaxweynaha oo ka hadlayay dadaalada lagaga soo horjeedo ururka al-shabaab iyo budhcadbadeedda ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in si wada jira loo howlgalo ololaha iyaga wadajirka ah ee lagaga soo horjeeda xagjirnimada iyo budhcadbadeeddu weli ma dhammaanin amisom waa inay ahaataa mid xoog badan oo si wanaagsan u qalabaysan si ay hawsha u sii waddo islamarkaasna ay u xorayso meelaha hadhay ee la haysto waxa uu sheegay in xoogaga afrika ee jooga soomaaliya iyo ciidan xoog badan oo niyad wanaagsan oo soomaaliya leedahay ay tahay inay sii wadaan in mucaaradka soomaaliya laga tirtiro isagoo ka hadlayay ciidanka soomaaliya ayuu sheegay in loo baahan yahay qalabaynta ciidanka soomaaliya si awood ugu helaan amniga soo celintiisana waxa uu sheegay in loo baahan yahay taakulo gudaha iyo dibaddaba ka timaada waxa uu caddeeyey isbeddelka dhinaca amniga ee ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in tijaabadaas oo kale laga arko magaalooyinka kale ee soomaaliya madaxweynaha oo ka hadlayay arrinta qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan dalalka deriska ayaa yidhi mudanayaal iyo marwooyin aan dhowr eray ka idhaahdo arrinta qaxootiga iyo soo noqoshadooda way naga go'an tahay in inta awooddayada ah aan samayno in si dadka dibadda nooga maqani ay dalkoodii ugu soo noqdaan gaar ahaan meelihii ay asalka u lahaayeen madaxweynuhu waxa uu dalalka deriska ka codsaday inay in yar dulqaataan waxa uu sheegay in qaar badan ay hadda ku soo noqonayaan muqdisho iyo magaalooyinka kale ee soomaaliya waxa uu sheegay in tirada duullimaad ee muqdisho iyo meelaha kaleba ay labanlaabantay waxau yidhi waxaan doonaynaa in dadka iyagu ay soo noqdaan hase yeeshee inta ay jirto ammaan xumo ka jirta meelo ka mida koonfurta soomaaliya iyo meelo kaleba tani waxay noqon doontaa taxaddi aad u adag waa in kulligeen aan kalsooni ku qabnaa in soo noqoshada si isxilqaana u dhacda oo tartiib tartiibihii ay noqon doonto arrin dhowowda xilliga dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuu hindisayo guddi saddex goosooda oo ka kala socda dalalka deriska ah ee qaxootiga soomaalidu ay joogaan hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r iyo dowladda soomaaliya si saddexdood waa iga wada shaqeeyaan
mahadsanid maxamed cabdi sandheer oo inoo soo koobayey khudbaddii madaxweynaha soomaaliya oo ka jeediyey shir madaxeedka urka midooda afrika ka soconaya magaalada adisababa